Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku shaqeysta iibinta agabka baagaashka. Dhalinyaradan ayaa iibiya agabka baagaashka noocyadiisa kala duwan sida oomada, shaambada, saabuunta, kalluunka iyo agab kale oo ka mid ah baagaashka, waxa ayna ugu maarmeen inay ka taxriibaan dalka. Xasan Cali Cilmi oo ka mid ah dhalinyarada iibiya agabka baagaashka ayaa raadiyo Beerlula uga warramay sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo iyo caqabadaha uu kala kulmo bulshada.
oo ku dhaqan magaalada beledweyne ganacsatada joogta ka mid ah Ee, waxyaabaha aan iibiyana waxaa ka mid ah bagaashka oo magaalada aad looga soo dalbado waayahay bagaashka noocyadooda kala duwan aada hayso maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah oomada caanaha iyo wixii lamid ah waayahay bagaashkan aada hayso noocyadiisa kala duwan sidee bay kaaga iibsadaan bulshada ku nool magaalada beledweyne bagaashka aad ayaa loo jecel yahay bulshadana aad ayay u iibsadaan si wanaagsan oo u socdaa aniga qaab jumlaan wax u gadaa qaabkaas jumladana si wanaagsan ay u iibsadaan dadka dukaamada qaaraa iska rarta oo xaafadaha iyo waxaas ayaa rarta oo si fiican u baxaya waayahay waqtigee baa loogu iibsi badan yahay bagaashkan aada hayso awalka bisha ee tobanka ilaa iyo sh- kowda bisha intaas ayas ugu badan yahay iyo marka qaar qeybaha dhexe oo aakhirka bisha haddii lacala dukaamada ay wax kasoo go-aan oo kale dabakaayooyinka si fiican ay u qaataan waayahay ma jirtaan bagaashkan aada hayso goobo kale oo loo iibgeeyo sida tuulooyinka hoos yimaado magaalada beledweyne haa tuulooyin badan ayaa waxay kasoo dalbada oo aan gaariyaal u saaraa way badan yihiin
imise san ayaa kugu jirtay ganacsigan bagaashka ah ilaa sideed sano waa soo wada ganacsigan
waayahay ma jirta caqabada kala kulantay bulshada intii ay ka iibsanayeen bagaashka noocyadiisa kala duwan way jirtaa dad oo is barateen oo marka hore wax kaa raran jiray oo wixii mar qaar eh, kugu jaraya iyo wax lamid way iska jiraan laakiin wax kaloo caqabadoo saaysa ma jiraan Eh, ilaa wixii wax oo lagaa diraya ama lagaa racdaynaya ma jiraan wuxuu ilaahay kuu qorana maalin walba way kusoo galayaan si wanaagsan oo u socdaa waayahay dhalinyarada kuwa itaalkaaga ah oo aan aw- aan haysanin shaqooyin maxaad kula talinaysaa waxaan kula talinayaa adeegan bagaashka iyadoo marka hore bilowgiisa qarshaad badan ay gelaynin ha isku dayaana inay wax eh, ganacsi ay samaystaan oo ay u shaqaynin bulshada eh, dad ay u shaqaynin oo ayaga ay shaqaystaan si bulsho ku xiran ay u helaan oo ganacsigoodana ay u hormariyaan si ay xaafad jiifka ugu baxaan oo ay u helaan dhaqaale ku filan wadankana ay wax ugu bedelaan sidee baa noloshaada ugu maareysaa si wanaagsan aan ugu beeshaa qoysaskeyga iyo waxayga iyo caruurtayda waxbarashadan ugu bixiyay macla aniga waana nagu filan yahay maasha allah ilaahay ay noogu gargaaray